halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaaggaaban kuwa efmyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin labada bisha setembar sannadka laba kun iyo afar labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah guddi ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo warbixin ay soo saareen ku sheegay in maxaabiista xabsiga dhexe ee muqdisho ay wajahayaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin daryeella-aan caafimaad iyo ciriiri xoog leh oo ka jira qolalka ay ku xiran yihiin nabaddaa aannu halkaa ku xidhnay hadday saxaafo tahay iyo hadday qof kale oo balaawo wada tahay cidinayaanay naga docodocay qofkii docodocaya dembiga aakhirana isagaa leh xukuumaddana waxaan leenahay waa ina tallaabo ka qaado wixii docodacaya nabad waa in laga taliyo nabad waa in wax laga qabto nin waliba waxaannu la hadlaynaa dadka yagii reer sanaag
waxaa kalooad maqli doontaan warbixin ku saabsan waxgaradka beelo dagaal uu ku dhex maray magaalada ceerigaabo iyo deegaanno hoos taga oo sheegay in nabad ay wada qaateen dhinacyadii dagaalamay qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida boqolaal kun oo israa'iiliyiin ah ayaa xalay isugu soo baxay magaalada talaabiib iyo magaalooyinka kale ee ku yaala israa'il kuwaas oo dalbaday in xukuumadda ay aqbasho xabad joojin ay la gasho xamaas si loo soo guriyo celiyo israa'iiliyiinta weli lagu hayo gaza ee u afduuban xamaas iyo kooxaha kale ee falastiiniyiinta dibadbaxyadii xalay ayaa yimi kadib markii god dhulka hoostiisa ah oo ku yaala gaza laga helay meydadka lix ka mid ah lahaystayaasha israa'il ciidamada israa'iil ayaa sheegay in dhammaan meydadka lixda qof ay ka muuqdeen rasaas lagu dilay warbaahinta israa'iil ayaa ku qiyaastay dadkii xalay ka qeyb galay mudaaharaadyadii ka dhacay jerusalem talaabiib iyo magaalooyinka kale ay gaarayeen ilaa iyo shan boqol oo kun oo ruux dadkan ayaa ka dalbaday ra-iisul wasaare benyamin netanyahu inuu aqbalo xabad joojin ka hergasha gaza si loo sii daayo lahaystayaasha ku haray gaza ee lagu qiyaasayo boqol iyo kow israa'iiliyiin ah ururka ugu weyn ururada shaqaalaha israa'iil ayaa isna ku dhawaaqay in isniinta maanta ah ay guud ahaan israa'iil ka samayn doonaan shaqo joojin si ay ugu cadaadiyaan xukuumadda netanyahu xabad joojin iyo in la soo daayo lahaystayaasha israa'iiliyiinta dhinaca kale saraakiisha israa'iil ayaa sheegay in saddex askari oo boolis ah axaddii shalay looga dilay magaalada bebron ee dhulka la haysto ee daanta galbeed ee falastiin kadib markii baabuur ay la socdeen ay rasaas ku fureen kooxo ka tirsan xoogaga falastiiniyiinta ee daanta galbeed israa'iil ayaa weerarkaasi ku eedaysay xamaas hase yeeshee weli xamaas ma aysan sheeganin mas-uuliyadda weerarkaasi xisbiga talada haya ee dalka azerbaijaan ayaa lagu wadaa inuu dib ula wareego aqlabiyadda baarlamaanka kadib markii uu kusoo guulaystay doorashadii waqtigeedii laga soo hormariyey oo axaddii shalay ka dhacday dalkaasi saraakiisha maamulaysa doorashada ayaa sheegay in codbixintan ay noqotay tii ugu horeysay ee dalka laga qabto tan iyo markii uu militariga azerbaijaan dib ula wareegay gobolka karabakh ka gadaal dagaal xoog leh oo sanadkii hore ay la galeen ciidamada armeniya codbixintii shalay oo muhiim u ahayd xisbul xaakimka ayuu madaxweyne ilham aliyev iyo xisbigiisa lagu wadaa in ay ku guuleystaan lixdan iyo toddobo kursi oo ka mid ah boqol shan iyo labaatanka kursi ee baarlamaanka tiradaas ayaana la mid ah kuraasta baarlamaanka ee ay horey uga hayeen aqalka sare dhageystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa halka aad naga dhegaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku bilownay golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa dood ka yeeshay duruufaha nololeed iyo caqabadaha ay wajahayaan maxaabiista ku jira xabsiga dhexe ee muqdisho dooda xildhibaanada ayaa timi kadib markii la horgeeyey warbixin ka hadlaysa dhibaatooyinka adag ee ay wajahayaan maxaabiista ku jira jeelka taasoo ay soo saareen guddiga guddi gaar ah oo golaha shacabka ay u xil saareen u kuurgelidda xaaladda ay ku nool yihiin maxaabiista xabsiga dhexe guddigan ayaa warbixintooda ku sheegay in maxaabiista ay wajahayaan dhibaatooyin nololeed oo ay ka mid yihiin daryeella-aan caafimaad iyo ciriiri xoog leh oo ka jira qolalka ay ku xiran yihiin oo loogu talagalay dad ka badan inta loogu talagalay iyo sidoo kale hanaanka cadaaladda ee la marsiiyo iyo xuquuqda dadka xiran oo dhaliil ay usoo jeediyeen laakiin guddiga warbixintooda kuma aysan sheegin shaqaaqadii bishii juulaay ee sanadkan ka dhacday gudaha jeelka taasoo maxaabiis ku xukunaa dembiyo argagixisanimo ay isku dayeen inay ka baxsadaan xabsiga dhexe ee muqdisho iyagoo bistoolado iyo bambooyin ku weeraray ilaalada xabsiga haddaba xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif oo ka mid ah guddiga ay baarlamaanka hawshan u xilsaareen soona waday saddex iyo tobanka bil ee lasoo dhaafay ayaan kula xiriiray qadka telefoonka ee muqdisho wuxuuna iga warramay faahfaahinta warbixinta ay soo saareen xabsiga waxaa la dhisay boqol iyo afar iyo toban sano ka hor ayaa la dhisay xilligaana way yareen dadka magaalada joogay marka aadba loo batay dembiyadu xitaa xilligan way yaraayeen dembiyadu way bateen marka xabsiga horta waa waa xabsi qadiima oo muuqaalkiisu uu yahay muuqaal aada u gaboobay dadka ku jira lamarkiisi waa afar laab ayaa ku jira oo uu buuxu dhaafay xiriiriga isugu jiraa waxaa ka jira marka maadaama xabsigii uu dad aada u badan isugu jiraan oo dhalinyaro oo ragga dumarantaba ku jiraan ayaan ugu soo aray runtii inaysan xabsigu aada u baahaya in dayactir lagu sameeyo waxaa kaloo jira iyadana culays badan oo ka jira xagga waxyaabaan kusoo aragna kamid ah ama ha noqoto dhinaca dhalinyaro fara badan oo da-yaro aad oo meesha ku xiran oo dadkii laga soo qabtay banaanka oo nimanka dabadiidka iyo dhalinyaro yar oo lagu soo qabtay dambeeg yarar oo ama magaalada ka geysteen iyo dhaqan xumacaykaas oo kale taa oo isugu jira qabliyii yiri labadaba muuqaalka markaad fiiriso marka xabsiga culeyskaas xadaafka ayaa ka jira oo zaa'idka markaad fiiriso meelaha wax lagu kariyo meelaha daawooyinka meelaha noloshooda ay ku jirta runtii ay u baahnayn in isbedel dhaba lagu sameeyo marka guddigu intaasuu soo arkay waxaa kaloo jirtay oo aanu intaan jirin meesha ay jiraan inay jiraan shuruuda qaar ka mid a oo aada u duugoobay oo xiliyo hore xilligii hore dowladda dowladda dhexe iyo ka horreeya shuruud la aasaasay ay jiraan oo hadda xilligan cusub aysan jirin shuruud la sameeyey marka wax fara badan oo marka dhinacaas ayaan soo aragnay hay-adaha oo ay nabad ku jiraan kuwa taliyaha booliska iyo qeybaha nabad sugidda iyo asluubta iyaguna mas-uulka ahna iyagana waa nala kulanay waxaa lagu xiri cabasho aan kusoo aragnayna waan waan soo gudbinay runtii oo waxaanu soo gudbinay golaha shacabka waxaana filaynaa in arrimahaas ay u noqoto soomaalida meel kasoo joogtaba inay dareenkaas dadkaas ay la dhowro xuquuqdooda anigu marka markaan meesha shaqada qabayn waxay ahayd inaanu eegno maxaa ka dhiman xabsiyadan maxaa ka dhiman maxaa duruufa oo dadkani u baahan yihin hadday noqoto noloshooda hadday noqoto xuquuqdooda hadday noqoto waxyaabaha la xiriira sharciga laga xiriiro oo xabsiga qofku markii lasoo xiro intuu sharcigu ogol yahay in lagu hayo dadka xabsiga ama dad badan aysan ku jirin oo lasoo koobo marka beri haddaba guryaha gasoorku intaa shaqeynaya runtii aad bay uga shaqeeyeen waxaa jira dad fara badan iyagana la cafiyey oo oo dembigooda u yaraa ama kuwa xabsiyada dhamaystay kasoo jira dad xabsiyadii dhamaystay oo lacaga loo haysto oo amantii diya la kala qaatay weli ay xiran yihiin oo meesha culayskooda ka jiro ama ay jiraan dad lacagayrin oo badnayn oo wax tabar badan lahayd u xiran inay jiraan waa gartay marka xildhibaan dabcan warbixin ayaad kasoo diyaariseen waa usoo kuurgasheen marka waxyaabaha ugu badan ee maxaabiista hadda ama dhibaatooyin ama duruufo ay wajahayaan maxaa ka mid ah ama ay ka cabanayaan waxyaabaha ay ka cabanayso waxaa u horeeya waxyaabaha la xiriira dhinaca caafimaadka markaad fiiriso dhinaca caafimaadka isbitaal yar oo waxaa ku yaalla meel yar oo farmasi yara ku yaalla oo aan daawo lahayn qalabkii aysan jirin taasoo kale cabashaa ka jirtay waxaa kaloo ay ka cabanayaan dhinaca la xiriira qofku markuu soo qabto waxaan islahayn maxaabiistii meesha ku jirta xooggooda oo aada fara badan yihiin iyo dadkii u shaqeynaya oyaadaha garsoorkii baan su dheelitirnayn oo dadkaa ka fara badan waxaa kaloo ka cabanayaan meesha inay aada ciriir u tahay oo xabsigu iyo xabsi buuxa oo dee meel loogu talagalay lamar kooban inay kun iyo shan boqol iyo ziyaada inay ku jiraan oo buux dhaafo oo markaaad qolka tagto dad xoog le oo runtii darashada kaa soo fiirinayo oo dareemayso marka ciriirigaasa ugu darna kow xagga daawadooda waa qayb lamid ah sida kale xagga cuntadooda iyo muuqaalkooda way qurux badan yihiin oo baahi zaa'ida kama muuqato dareelka dhinacaasi iska fiican yihiin marka midda ugu daran waa meeshii oo buuxsatay dhismihii oo aan ku habboonayn in xabsiga uu in badan xabsiga uu sii ahaado oo inuu xitaa uu dumi kara ay suuragal tahay waxaa ka dhawaajisay ama aad sheegteen in xaaladaha ama adeeg caafimaad darro uu ka jiro xabsiga dhexe marka taas ma waxaad hadda ogaateen oo keliya mise golihiina waa la socoteen
waan la soconay muddo hal sano ka hor ay waxaa jira guddiga cadaaladda golaha shacabka ayaa tagay dhawaaq ay keeneen baanuna ayaa guddiga lagu sameeyey si dhiba loo soo kormeero marka caafimaad darra way jirtaa oo runtii qalabkii daawada iyo wixii ma yaalaan waxaa kaloo mushkila ka taagan tahay dadka xanuunada halista qaba ama xanuunada faafa qaba iyo kuwan kale inay isku meel ku xiran yihiin oo aysan jirin dee meel kale ay ku wada xiran yihiin marka waxyaabahaasi waxay runtii caafimaad darradu isbitaalka xabsiga si weyn bay u saameynaysaa marka haddii aad ogeydeen dhibaatooyinka ama adeeg la-aan caafimaad oo ma ama u yaraa ay ka jirtay xabsiga golihii sharci dejintana aad tihiin maxaad xilli hore ugula xisaabtami weyseen xukuumadda ama hay-adaha fulinta ee ku shaqada leh arrimahaas wixii u horreeyaba waxaan la kulanay hay-adaha qudsaan la kulanay oo ugu horreeyay wasiirka caafimaadku oo oo kala hadla arrimaha caafimaadka inay inay ay wax ka qabsadaan welibada dejiyaan taas waxay keentay in daawada lageeyo tanliga ama laasa lageeyo
xildhibaano ka mid a golaha shacabka oo markii aad warbixintan soo bandhigteen kadib hadlay waxay sheegeen inay dhibaato ka jirto qofka maxbuuska ah marka uu xanuunsado in la daweeyo ama dhakhtar uu helo oo xitaa markii ehladiisa ay dhakhtar usoo helaanna ay adag tahay in loo ogolaado inuu dhakhtarkii usoo baxo marka bal arrimahaasna ka waran waxyaabihii aad soo aragteen ma ku jiraan markii qofku oo maxbuuskii u xanuunsado oo u baahday in dhakhtar loo qaado waxaas waxaa loogu yeeraa dadkiisaa loogu yeeraa dadkiisaada lacagta kala baxa qolyahan kalena waxay u sameynaya intay ku qaadaan gaari oo ay askari ku daraan isbitaalka la geeyo oo lasoo daweeyo oo lasoo celiyo ayay saasaa dhanka dhankaas waay laakiin xildhibaanka wuxuu sheegay in boroseeska ama hanaanka uu maraayo qofkaasi xanuunsan ee maxbuuska ah ay tahay wax aada u adag marka la fiiriyo in la ilaaliyo dhinaca nabadgelyada iyo amniga taasay ayaa asal u ah marka hore laakiin qofka hadduu xanuunsado waxay noo sheegeen in xanuunkiisa taliyaha ciidanka markaan ula kulanay inay caadi u qaadaan oo ay isbitaalka geeyaan oo aysan dhinacaas qof xanuunsanayo oo dadkii si u diyaarsan yihiin iyo in la qaado aysan dhibaato badan ka jirin noo sheegeen dabcan baarlamaanka ayaad warbixinta siiseen waxaana ku jirtay dadka xiran ama dembiyada u xiran inay ku jiraan number ama tiro badan oo ciidamada ka tirsan marka bal haddii aad noo yaro faahfaahiso intay la eg yihiin maxaabiista meesha ku jirtana qayb ahaan intay ka yihiin marka loo fiiriyo dembiyada ciidamada xiran number xoogla ayaa ku jira oo ciidamo oo qaarna la xukumay qaarna aan weli la xukumin oo habraaci garsoorka ku jira marka laba xoogla ku jira ciidamada ah waa gartay marka xabsiga dhexe sidaan ognahay dabcan shaqaaqo ayaa ka dhacday oo maxaabiis xabsiga ku jirta ayaa ka dhex dagaalantay marka weerarkii xabsiga ka dhacay arrintaasi oo kale ma ku jirtay warbixinadiina ma kusoo darteen oo ma kala hadasheen saraakiisha ay qursayso arrinkaasi waxaa jira guddi gaar ah oo la dhaha guddiga amniga la yidhahdo oo u xil saarnaa annaga marka teenu qaybta hamayn qaybta anagu manan ka shaqaynayn guddigaasa loo dhaafay
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo qadka telefoonka ee muqdisho iigu warramayay guddi ku howlan dhexdhexaadinta beelo ku dagaalamay magaalada ceergaabo iyo tuulooyin hoostaga oo ka tirsan gobolka sanaag ayaa sheegay in beelihii dirirta ay u dhexmartay ay u dhexaysay ay nabad wada qaateen colaadda beelahan u dhexaysay ayaa la sheegay inay ku dhinteen ku dhowaad toban ruux waryaha v o eda ee hargeysa xamse cali jeesta ayaa warkan ka soo diray hargeysa guddidii dhexdhexaadinta ka waday labadan beelood ee colaaddu ku dhex martay magaalada ceerigaabo iyo deegaanada hoos yimaada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in labada dhinac ee colaaddu dhex martay labadooduba ay la qaateen nabadda islamarkaana ay guddidu gacanta ku hayso soo afjaridda colaadan cali maxamuud xaaji dirir oo ka mid ah waxgaradka ka shaqaynaya nabadaynta ayaa sheegay inay labada beeloodba siiyeen kalsoonida islamarkaasna ay labada qayboodba la qaateen nabadda waxaan leenahay marka hore waa nabad marka marka labaadna waxaan leenahay waa nabad marka saddexaadna waxaan leenahay waa nabad waxaanu leenahay reer sanaag maanta waxaan ugu bishaaraynaynaa bishaaro wanaagsan oo nabad ah oo aanu ognahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu la kaashannay oo ilaahayna waafajiyey waxaanu la kulannay labada beelood ee arrinta shaqaaqadii dhex taallay labadii beelood waxaanu ka haynaa maandayd rasmi aanu ka haynaa waxayna noo dhiibeen taladii inay annaga nagu wareejiyeen qolo walibana ay dammaanad qaaday inay nabadgelyada ku fillaanayso labada gacmood bay isugu geynayso kamana aanu hadhine qolo walba ilaa iyo halka ugu hoosaysa baanu isla gaadnay waana la xidhnay iyaguna waa xidheen waana ku mahadsan yihiin waana uga mahad celinaynaa waayeelka labada beelood waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala khayrka ha waafajiyo waa dadaaleen juhdi bay bixiyeen labada beeloodna waa ku dadaaleen inay nabadgelyadaasi nabadgelyadaa inay ka mida dhaliyaan suldaan ismaaciil nuur wacays oo ka mid ah madax dhaqameedka guddida dhexdhexaadinta ayaa sheegay in labada beelood ee colaaddu dhex martay ay la qaateen go'aanada xabad joojinta degmadii carigaabo annagoo taagan gobolkii sanaag iyo degmooyinkiisii dhibaatadan ka dhacday waannu ka soo saaraynaa daaq nabadgelyo iyo xabajoojin oo dheer daaq dheer baannu ka diraynaa nabadda ah xabajoojintana waa xidaynaa intii waannu raagnay intii aannu maqnaynna waxaannu ku maqnayn nabaddaas oo aannu si fiican uga gungaadhno oo ilaahayna garansiiyey afar casho aanu hawshaa wadnay labada waa la shirayn waa ka gurwoodnay waana ka soo gubnay aad baanu ugu mahadnaqaynaa wixii dhacayna wixii dhintayna wixii dhaawacnayna innaa lilah wa innaa ilayhi raajicuun waa ka tacsiidaynayna labada reerba waxaanu leenahay calli sana allah idinka siiyo ilaahay baa mahadleh waxa weeye ilaahay waxaa wax ka daran buu hayaa ilaahay baanu la kaashannay waxqabadkaoo meel fuucan oo aanu gunta ka gaadhnay nabadda baanu maanta la marayna wixii baaqigana waxna waa hadeer waxna waa hadhowe wixii howlaha nooga baaqi oo labadaa reera waxaanu leenahay waa dhammaystirayna dowladdana dee waxaanu ugu baaqayna dowladda somalilayna dee nabadgelyada qaybna waxa ka qaata sidoo kale jiif caaqil aadan abokor ayaa bulshada ku dhaqan gobolka sanaag ugu baaqay in ay xoojiyaan nabadda iyo wada noolaashaha labada reere isqabtay mooyaane intii kale ee gobolka tiil weeye ragga halka ku dhamme waa intii kale oo dhan weeye waa fadhida waana sidii caadadu ahaan jirtay reer cergaabo seexay ahaan jireen marka wax dhacaan waxa kaca iyada oo beelaha haddii laba isqabato inta kalaa kacda oo ka gungaadha inay nabaddaa xidho oo heshiisiiso oo dhammayso nabaddaa aanu halkaa ku xidhnay hadday saxaafo tahay iyo hadday qof kale oo balaawo wada tahay cidina yaanay naga docodocayn qofkii docodocaya dembiga aakhirana isagaa leh xukuumaddana waxaan leenahay waa ina tallaabo ka qaado wixii docodocaya nabad waa in laga taliyo nabad waa in wax laga qabto nin waliba waxaanu la hadlaynaa dadka yagii reer sanaag ee agaguxu ku dhacay ee qofban beel istaagay waxaanu leenahay waxaa teganaha soo noqdeen waxa joogaana yaana dhaqaaqin geesta kale waxaa magaalada ceerigaabo ku sii qulqulayay madax dhaqameed kala duwan siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan golayaasha baarlamaanka ee somalilan si ay qayb uga noqdaan nabadaynta labadan beelood ee dirirtuu dhex martay
ciyaaraha kubadda cagta ee toddobaadka soomaalida ee magaalada washington d c iyo nawaaxigeeda ayaa xalay lagu soo gebagabeeyey magaalada falsjarge ee gobolka waqooyiga virginia tartanka waxaa ka qayb galay kooxo ka socda magaalooyinka dalka kanada iyo maraykanka kooxda ohio united ee ku guuleysatay koobka ciyaartoyda dhallinyarada ah iyo kan loo dhigay ciyaartoydii hore iyo kuwa cuslaaday wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaajiye ayaa arrimahaasi ka wareystay maxamed faarax oo ah macalinka kooxda ohio ee dhallinyarada ee qaaday koobka iyo cabdulaahi axmed oo loo yaqaano soomaaliyow waxaana ku hormaraya maxamed faarax wallaahi aadaan u faraxsannahay haddii aan nahay reer ohaayo waa adag tahay in odayaashii iyo dhallinyarada ay qaadaan lama soo koobi karo meeshaan taagannahay aad iyo aadaan u faraxsannahay dad badan waxay isweydiinayaan in koobka odayaasha loo dhigan ohaayo ay la hoyato tii dhallinyaradan ohaayo ay la hoyato sirta ka dambaysa maxay tahay sirta ka dambaysa waxaa waaye ohaayo waxaa lagu yaqaanaa waa hoygii sportska waxaynu leenahay da'yo kala duwan odayaasha waa dhallinyaro aad iyo aad isugu xiran suboodtkaay subood garaan ilmaha yararka ayaa u saamaxay inaan labadaba qaadno waata macalin ugu dambeyntii toronto koob ayaad soo qaadeen ciyaartooyda aa waday kuwo ka duwan ayaa hadda wadaa koob kale ayaad ku qaadeen bal ciyaartooyda aad soo saaraysaan maxay tahay dhiirigelinta iyo iyo iyo maaragtay waxa ka dambeeya in arrinkaas marba ciyaartoy aad soo saartaan oo haddana koob aa ku qaadaan waxaa ka dambeeyo anigaan kula hadlaayo waxaan leeyahay club oo shan jir ilaa siddeed iyo toban jir ah ciyaartooyda maanta aa ujeedid kulligood waxay kasoo wada baxeen amaba hadday noqoto kulligood waxay kasoo baxeen clubkaas dhallinyarada ujeedid waa dhallinyaro professional ah qaar college aado qaar u dheelo u p slka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay heerkay ka gaareen kubadda waa tahay marka waxaa iga warantaa dhallinyaradan mustaqbal intee leg ayaad ka rajaynaysa hadday noqon lahayd halkan maraykanka ay ku nool yihiin iyo hadday noqon lahayd dalkii somalia xulka qaranka ay matalaan wallahi waxaan ka rajaynaynaa meel aad u wanaagsan qaarkood waxay ka dheeleen sidii kante wuxuu ka dheelay somali national team oo olready uu dheelay iyo kuwo badan oo jidkiisa raaci doono ilaa hadduu yidhaahdo college way ka dheelaan waxaan keliya oo hadda aan opportunity u siin doonaa ilaa hadduu yidhahdo in ay professional kasoo muuqdaan sida mlsta iyo iyo ligaga ka duwan ilaa hadduu yidhahdo aad iyo aad umahadsantahay dhanka kale cabdulaahi axmed oo loo yaqaano soomaaliyow oo ka mid ah kooxda washington stars ee qabanqaabisay ciyaarahan ayaan weydiiyey gabagabada ciyaaraha iyo sida ay u arkaan iyo weliba abaalmarino la guddoonsiiyey dadka qaar ee bulshada wax u qabtay
markastoo ciyaara la iskugu yimaado muhiimadda u weyn waxaa weeye in dhallinyarada iyo bulshada la isu soo dhaweysiiyo especially dhallinyarada ayaan rabnaa inaan aad u taageerna wixii hadda ka bilowdo ardada dadkii ciyaarayay dhallinyara u badnaayeen oo labaatan ilaa iyo shan iyo labaatan qaar baa siddeed toban jira ahaa waxaan kaloo sanadkan oo cusub aan casuunay dadka hadi jeer garoommada taga ee caruurta rekruud gareeya si kooxaha ay ugu biiraan iyo jaamacadaha ugu helaan scholarship ayaan hadda aan saaraynaa xoogganaga sanadkan waxay ahayd inaan dhallinyaro badan aan helno siday u heli lahaayeen jaamacado ay lacag la-aan ku dhigtaan ameerika jaamacadaha lacag baa lagu dhigtaan marka waxaan casuumnay dadkii jaamacadaha ka socday tababarayaashii iyo macalimiintii jaamacadahaan casuumnay oo ciyaaraha nagala soo qaybgalay oo maraykan ah oo caruurta qaarkood magacyadoo qorqoranay iyo nabrahood qaadanay si jaamacadaha ay u galaan ama seera aadaba waddankan ay u galaan dhanka horumarka marka laga soo tago dhalinyaro badan oo ka yimid ama toronto ha noqoto ama ohio ama atlanta ama boston ayaa halkan ciyaaro adigu qabateen oo ka qayb galay tartanka dhanka badbaadada dhalinyarada marka laga hadlayo qaarkood dhibaatooyin ayay faraha la geli karaan ma laisdhihi karaa ciyaarahan oo kale badbaada ayay dhalinyarada u yihiin si wanaagsan ayay u badbaadaan caruurta caruurta waxaan qabanaa marka qaarkood waxaan ka soo bnaa ayagoo shan jirana loo keenaa ilaa dee heer jaamacad ka gaaraan lahayaa marka caruurtiina soo martay intaan afartanka sanaan kalaabkan soo wadnay caruurtiina soo martay lama xirin weligood intooda u badana jaamacaday ka wada baxeen marka taas waxay noo tahay guul weyn caruurta markii meel lagu wadahayo waalidka ka warhayo la tababarayo wax lagu mashquulayo oo balwo loo sameeyo oo kubad ah in seerif balwo ay qaadan lahayn khamri ama xashiish ama darooge ama gaang ay geli lahaayeen sidan ayay ku badbaadaan waa tahay ugu dambeyntii abaalmarino ayaa dadka qaar la guddoonsiiyey xafladdii xiritaanka ee halkan lagu qabtay ee virginia waxaad iga warantaa bal in dadka iyagoo nool waxqabadkoodii la xuso soomali inta badan markii qofka geeriyooday xusaan maxay ka dhigan tahay in ciyaartooyda iyo dadka da-da ah ee waxtarka uleh bulshada in la abaalmariyo maxay ka dhigan tahay waa su-aal wanaagsan waa sidaad sheegtay soomaaliya qofka markuu dhintaa lasha sheegaa laakiin dhulkan aan joogno waxa wy qofka intuu nool yahay ayaa la sheegaa hadduu ammaan mudan yahay marka caawa waxaan abaalgud siinay khaliif shire muuse riike iyo abukirsaash oo intii afartankii sano u dambeeyey kooxdan tababarayaal ka soo noqday waxyaaban u soo qabtay ayaan la guddoonsiiyey abaalgud iyo dad kaloo fara badan dee laakiin labadaasaa ugu magac dheeraa marka sanoo dhan waan sameynaa qofka ugu mujtamaca bulshada wax kusoo zaa'iday oo howl badan qabta waa in la abaal mariya
kuwaasi waxay ahaayeen macalin maxamed faarax iyo cabdulaahi soomaaliyow oo u waramayey xuseen nuur xaaji markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha heystaasi ay ku luuqayso farxiyo fiska ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenii galabnimona nabadgelyo